waxay ku mutaysteen in loo dabaaldego waxay dhaliyaan guusha iyo xorriyadda aad caawa halkan ku fadhidaan kulligeen waxay ku mutaysteen inay muujiyaan macno ka weyn macnihii ay ku fadhiyeen iyagoo da'dooda ay u dhexaysay shan iyo toban iyo koob iyo labaatan sano waxay wakhtigaas ku fikireen inay dalka ka xoreeyaan gumaysi waxay ku fikireen inay mideeyaan ummadda soomaaliyeed waxay wakhtigaas ku fikireen inay suuliyaan oo ay dalka ka tirtiraan qabyaaladda waxay wakhtigaas ku fikireen inay ummadda soomaaliyeed waxbaraan bilaabaanna qorista af soomaaliga wakhtigaa iyada ah waxay wakhtigaas ku fikireen iyadoo aanay maskaxda dad wakhtigaa jooga geli karin maadaama uu waddanka joogay gumaysi inay naftooda iyo dhiiggooda ku bixiyaan inay gumaysi waddanka ka xoreeyaan sababtay uga xoraynaayeen waxay ahayd in caawa annagu halkan aan fadhino sababtaasi waxay ahayd in dadka iyaga ka dambeeya aanay arkin gumaysi dambe in midibada loo taago qaran soomaaliyeed oo ay harsadaan dad soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryaynaa kulligood inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo waxaan ilaahay uga baryaynaa owlaaddii iyagu ay ka tageenna in ilaahay ku hanuuniyo dariiq iyagu ay mareen annagu waxaan rajaynaynaa inay noo noqdaan tusaale aanugu adeegno kuwa hadda iyaga da'dooda oo kale ah iyo kuwa naga dambeeya haddii ilaahay yidhaahdo dhallinyaradii wakhtigaas jirtay ayaan rabaa inaan waxyar ka tilmaamo aqoonta ay lahaayeen way ka yareetan hadda aan leennahay dhaqaalaha ay haysteen tiknolojiyadda ama casriga wakhtigaas jiray isu socodka dhaqdhaqaaqa fursadda is-abaabulku waa uu ka yaraa inta aan hadda haysanno laakiin shan iyo toddobaatan sano kadib haddii aad akhriso buwaagta qaarkood waxaad ku arkaysaa gumaysigii ay la dagaaleen wakhtigaa isaga ah gumaysigii ay la dagaalameen wakhtigaa isaga ah si ay dalka u xoreeyaan annagana noogu aasaasaan nolosha aan maanta haysanno waxay qireen soomaalidu inay dadka ka duwanaayeen waxay qireen soomaalidu inaanay aqbalayn in la gumaysto waxay qireen dalalkii ay soo gumaysteen iyo soomaaliya inay kala laba yihiin waxay aqbaleen soomaalidu inay ogol yihiin dhiiggooda inay bixiyaan si dalkooda ay u xoreeyaan taariikhdii ay noo sameeyeen ayaa qof walboo soomaaliyeed oo da'diisu yar tahay ama weyn tahay marka uu taariikhda ummadda soomaaliyeed qaybteeda ku jirta baalka dahabka ah waxa uu ka hadlayaa dhallinyaradaa iyaga ah taariikhdii marka ay noo sameeyeen dhallinyaradaasi waatan aan caawa halkan ku fadhinno laakiin waa taariikh u baahan in la xafido su-aasha aan rabno markii inaan isweydiinno haddii aan dhallinyaro nahay ama dhallinyarada halkan joogta ama kuwii dhegaysanaya waxaa laga yaabaa in kusimaha madaxweynaha iyo aniga lafteydu aan isku tirinno dhallinyarada laakiin su-aashii aan rabo caawa inaan halkan iska weydiinno waxay tahay haddii taariikhdeennu ay sheegayso waxa laga soo maray qarannimada waxaa laga soo maray xorriyad raadiska waxaa laga soo maray in dalkeennu maanta uu joogo meesha uu joogo hana haysta dhib kale su-aashaan isweydiinayna waxay tahay taariikhda iyadaa sidee baan u xafidnaa su-aasha kale oan isweydiinayna waxay tahay maxaa la gudboon dhallinyarada maanta joogta sida mar walba aan sheegno waddanka boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro waxaan hore u sheegay oo aanan marar badan hortiinna ka qaray in haddii aad ka tirsan tahay shirkad shirkaddaasna ay u qaybsan tahay saamiyo saamiyada ay u qaybsan tahana boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay qofi ku leedahay faa'iidada shirkaddaas ka soo baxda boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa iskale cidda leh saamiga boqolkiiba toddobaatan iyo shan ah dhallinyarada maanta joogta waxa ay fursad u heleen marka inay qaranka soomaaliyeed haddii loo qaybiyo saami ay ku leeyihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan laakiin waa inay fahmaan marka hore waxa ay qaranka ku leeyihiin waa in la bedelaa dhaqankii ahaa qaranka iyo dawladdu aniga maxay ii tari kartaa oo lagu bedelaa anigu maxaan qaranka iyo dawladda iyo dadka u tari karaa macnaheedu waxa ay tahay si macnaheedu waxay tahay haddii uu jiro wiil ama gabar dhallinyaro ah oo da'doodu ay u dhexayso shan iyo toban ilaa soddon ama shan iyo toban ilaa shan iyo labaatan sano ama ku filah kuwa maanta aan halkan ugu dabaaldegayno wakhtigii ay jireen waxaad isweydiinaysaa toddobaatan iyo shan sano kadib maxaad rabtaa ummadda soomaaliyeed inay kaa sheegto si wax lagaaga sheego markaa oo taariikhda lagugu qoro waa inaad shaqaysataa wiilashiiyo gabdhihii wakhtigaa jiray waxaa hortaagnaa gumaysi waxaa hortaagnaa dhibaato waxaa hortaagnaa qoray lagula dagaalamayo iyaga idinka maxaa idin hortaagan maanta idinka waxaa idin hor yaallaa waddan xor ah oo wakhtigu casri yahay oo la sheegay waddankiinna inuu yahay waddan aad u khayraad badan oo fursad dahabiya u leh inuu leeyahay shidaal iyo macdan iyo kalluumaysi iyo beero iyo ganacsi kale idinku waxaad fursad u leedihiin inaad adduunyada la tartami kartaan sababtoo ah aqoonta aad leedihiin laakiin waxaa isweydiin mudan maxaa idinka hor taagan inaad bilowdaan is-abaabulkii ay bilaabeen dhallinyarada aan caawa u dabaaldegayno waxba idinkama hor taagna keliya waxaa la rabaa inaad ku sifowdaan waxa ay ku sifoobeen waxay ahaayeen dhallinyaro waddaniyiinah waxay ahaayeen dhallinyaro xornimada jecel waxay ahaayeen dhallinyaro midnimada jecel waxay ahaayeen dhallinyaro dawladnimada jecel waxay ahaayeen dhallinyaro ka soo horjeeda qabyaaladda waxay ahaayeen dhallinyaro tiro yar laakiin tayo badan waxaa kaley lahaayeen laba arrin oo kale waxay ahaayeen dhallinyaro qalbiyadoodu ay isu furan yihiin oo isu daacada waxaa kaley ahaayeen dhallinyaro leh aragtiyo ah ku salaysan ujeeddo aada u fog waxaa laga yaabaa inay ka fikiraayeen anigu maantay waxaan gelayaa dhib si dadka iiga dambeeya ay u helaan nolol noloshayda ka fiican waxaa loo baahan yahaa marka haddii hamigiinna iyo quluubtiinnu ay u ballaaran tahay sida ay u ballaarnaayeen hamiga iyo quluubta dhallinyaradii wakhtigaa jirtay iyadoo gumaysi jiro ayay raadiyeen midnimo iyadoo gumaysi jiro ayay raadiyeen xornimo iyadoo gumaysi jiro ayay keeneen xornimo soona celiyeen sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa marka hadalka dawladnimada dhallinyaro inaan ficil ku bedelno waxaan rabnaa inaad ogaataan ku dhowaad soddon sano inaan ka soo baxnay dhib badan waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadu inay tahay bulukeeti bulukeeti la kor saaray maalin maalin lagu daray saacad qof dheeraada uu shaqeeyey dulqaad qofi uu muujiyey waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadu inay tahay qof codkiisa kor u qaaday oo yidhi ma aqbalaayo cadaalad darro waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadu inay tahay gabar soomaaliyeed oo soo istaagtay oo tiri ma aqbalaayo in xuquuqdayda lay dhaafsiiyo waxay tahay dawladnimadu dadka soomaaliyeed oo qaba baahida gaarka ah oo yidhi waxaan u baahan nahay cadaalad waxay tahay dawladnimadu qof walba oo soomaaliyeed oo yidhaahda waxaan ahay soomaali waxaan ahay muwaadin qabyaalad iyo xoog dalkan kama shaqeeyo dadka soomaaliyeed oo dhan waxay leeyihiin xuquuq isku mid ah kulligeenna waxaan rabnaa xaqeenna in nala siiyo dhallinyarada soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan u sheego maanta ummadda soomaaliyeed way ka fursad badan tahay wakhtigii isaga ahaa way ka dhallinyaro badan tahay way ka xoolo badan tahay wayna ka aqoon badan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay dhallinyarooy inaad hurdada ka kacdaan dawladdan wax ka sugaynaa macnaheedu waxay tahay ma rabtaan inaad waajibkiinna ka soo baxdaan dawladdu waa idinka boqolkiiba toddobaatan iyo shan shacabka soomaaliyeed waa idinka dawladdu waa inay idinka idinka baqdaan dawladda waa inaad xakuntaan dawladda kuwa ka shaqeeya ama madaxda ka ah oo anigu aan kow ka ahay kusimaha madaxweynaha guddoomiyaha golaha shacabka halkan fadhiya waa adeegayaashii waa mas-uuliyiin la wakiishay ma ahan milkiilayaal milkiilayaasha qaranka waa idinka allah u naxariistee dhallinyaradii soo halgantay oo carruurtooda caawa halkan qaar ka mida aan ku salaamay waxay nooga tageen dhaxal taariikhiga dhaxalkaas taariikhiga ahi waxa u baahan yahay in la xanaaneeyo waxaa kaloo loo baahan yahay dhallinyarada hadda joogtana inay ka tagto dhaxal markaad aragto taallooyinka magaalada ku dhisan ama kuwaas ay waaye loo sameeyey ama daljidhka dahsoon waa inaad fikirtaa oo tidhaahdaa wiil ama gabar soomaaliyeed ayaa halkan taallo looga taagay waxaa looga taagay inay lahayd ama uu lahaa macno ka weyn macnaha anagoo aan leennahay sababta saddex iyo toban qof oo dhallinyaro ah sanad walba toddobaatan iyo shan sano loo xuso waxay tahay macnaheedu inay mutaysteen wax inteenna kale aanan mutaysan si qarannimada soomaaliyeed meel loogu hubsado qofi waa inay mutaysataa waxaan dadka kale mutaysan karin qaar waa inay u kacaan qarannimada soomaaliyeed qaar waa inay arkaan waxaan dadka kale arki karin qaar waa inay bixiyaan naf kuwa kale aan bixin karin qaar waa inay sheegaan run aan la sheegi karin qaar waa inay iska hormariyaan dad aan kuwo kale iska hormarin marka caawa ma raba keliya inaan dabbaal degno anoo u mahad celinaya walaalaheenii iyo mas-uuliyiintii soo abaabulay xafladdan maamuusan waxaan rabaa soomaaliyay gaar ahaan dhallinyaroy inaa hurdada ka kacdaan si aa hurdada uga kacdaan waa inaa ogaataan waxa aad haysataan waa inaadan ka noqonina marti guriga idinku aad deggantihiin waa inaadan suginina inuu qof gurigiinna idinkugu yimaado oo idinku sooriyeeyo waa inaad ogaataan dalka in idinku inaad leedihiin laakiin waa inaad isu abaabushaan si midaysan tayaysan hufan oo soomaaliyaysan waa inaad isu abaabushaan si ka turjumaysa saddex iyo tobankii aswaayel si ka turjumaysa kuwii xorriyadda noo keenay si ka turjumaysa waxa aad rabtaan carruurtiinna inaad uga tagtaan labada kun iyo siddeed iyo tobanka waa muhiim inay noqoto sanadkii dhallinyarada sanadkii aad kulligiin is abaabushaan sanadka aad tidhaahdaan ma aqbalayno musuq maasuq dambe ma aqbalayno xaqdarro ma aqbalayno siyaasiyiin iyaga keliya ka tashada danta ummadda soomaaliyeed sanadkii aad tidhaahdaan waxaan rabnaa in la dhammaystiro dastuurka si xuquuqdeenna loogu qoro sanadkii aad dhihi lahaadeen waxaan rabnaa dalka in la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah sanadka aad dhihi lahaadeen waxaan rabnaa dalkeenna inuu ka xoroobo tuugsi sanadka aad dhihi lahaydeen sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed dhallinyarada soo celinaysa sanadkii aad dhihi lahaydeen soomaaliya waxaa gacanta ku qabsaday ciddii iska lahayd ma aqbalayna cid dalkeenna duminaysa caawa marka waxaan rabaa haddii ilaahay yidhaahdo ilaahayna gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa wasiiradda iyo dadka soo abaabulay xafladdan iyadaa waxaan rabaa sanadkan sanadkiisa in dhallinyarada looga yeero halkan la weydiiyo su'aalaha ah labiyo tobankii biloodoo lasoo dhaafay oo aan halkan isugu nimid kadib taalladii s y l meeqay kuu jirtaa taalladii sharafta iyo qarannimada raadiskeeda xaggee bay kuu jirtaa sideebay kuugu muuqataa inaad noqonayso qofka la rabo in toddobaatan iyo shan sano iyo toddoba boqol iyo konton kun oo sano ummadda soomaaliyeed ay u dabbaal degto waxaan rabnaa inay noo sheegaan inaanay dawladnimada cid ka sugayn inteenna haysa xukunka hadda na waxaan rabaa inaan u sheego inuu ammaano nagu yahay ammaanadaas aan xafidi doonno marka aad soo diyaargarowdaan dhallinyaradiina ay dhegaysanaysaa ma halkan fadhida oo boqol kiiba toddobaatan iyo shan shacabka soomaaliyeed ka ah oo ah mustaqbalkii iyo madaxdii berito markaad soo diyaargarowdaan waxaad noogu imaanaysaan haddii ilaa yidhaahdo ammaanadiina oon jabnayn wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu